khalkhal siyaasadeed ayaa afartii bilood ee ugu dambeeye ka taagnaa aqalka ingiriiska looga taliyo ee downing street laakiin waxa ay u muuqataa inay taariikh cusubi ka bilaameyso britain It is not credible to promise lots more spending and lower taxes. And whilst that may isniinta be fooda politically inagu soo haysa inconvenient, waxay u badan tahay inuu rishi sunak noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkan ingiriiska asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa hindiya waa dadka laga tirada badan yahay ee ku nool britain oo ay soomaaliduna ku jirto waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii aan ahayn jinsiga cad ee dalkan xukuma abid tan waxaa iminka keentay kadib markii ra-iisul wasaarihii xilka laga tuuray ee boris johnson saaxiibadii ay sheegeen inuu tartanka ka qaybgelayo isaga laftiisu waxa uu soo gaabiyey fasax uu ugu maqnaa jasiiradaha karebiyanka waxa aanu sheegay inuu u ololeyn doono boqol xildhibaan oo taageera inkasta oo uu markii dambena sheegay inuu helayba boqol iyo laba xildhibaan laakiin mar dambe ayuu xalay waxa uu sheegay in aanu u tartamaynin waxa uu sheegay inuu haysto xildhibaano ku filan oo u saamaxaya inuu tartanka ka qaybgeli karo laakiin buu yidhi kadib markii aan fekeray waxa iila muuqatay inaanay iminka habboonayn maadaama oo boris johnson saaxiibadii ay hore u sheegeen inuu tartanka ka qaybgelayo fasaxiina uu soo gaabiyey maxaa iminka bedelay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim irari oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland guddiga xildhibaanada xisbigu waxay shuruud uga dhigeen cidda rabta inay hogaanka xisbiga qabataa waa inay boqol xildhibaan ah, oo taageero helaan saddexda qof ee isu soo taagay doorashada xisbiguna mid keliya ayaa helay in ka badan boqol xildhibaan oo waa rishi sunak boris johnson waxay taageeradiisa rasmiga ahayd sagaal iyo konton xildhibaan inkastoo uu qoraalkiisi xalay uu doorashada kaga baxay uu ku sheegay inuu haystay boqol iyo laba xildhibaan oo taageersan haddana umay muuqan taasi wax la qaadan karo inay tahay kuwa kuwii isaga taageeri jiray ayaa ka diga rogtay wasiir ku-xigeenkii waqooyiga ireland steve baker ayaa ku sheegay inuu noqon doono maqaadiir ku habsata xisbiga muxaafidka ah sidoo kale andrew bridgen oo ah xildhibaan laga soo doorto waqooyiga england ayaa isaguna sheegay inuu boris khatar ku yahay jiritaanka xisbiga waxa kale oo jirta inay guddi baarlamanka ay ay waddo baadhitaan ay ku sameynayaan inuu boris johnson marjar habaabiyey baarlamanka ta ah in ra-iisul wasaare intuu xilka ka dego haddana uu xafiiska ku soo laabto wax la arki jiray weeyaan qarniyadii siddeed iyo tobnaad iyo sagaal iyo tobnaad markii ugu dambeysay ay taasi dhacdaana waxay ahayd kun sideed boqol iyo siddeetankii markaasoo uu william ewart gladstone uu soo dhisay dowladdiisii labaad waxaa kale oo ay u muuqataa in ra-iisul wasaaraha la caleemo saarayo oo keliya ee aanay doorashaba dhacayn maadaama oo uu dhaafay boqolkii xildhibaan ee looga baahnaa rishi sunak waxa uu sheegay inuu doonayo inuu xisbiga mideeyo dalkana horumarkiisa ka shaqeeyo haddaba waa kuma siyaasi rishi sunak fursad intee leeg ayuu haystaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga liz truss waa kan mar kale maxamed ibraahim haddii wasiirka aqalka hoose ee baarlamanka benny mordant ay heli weydo boqol xildhibaan oo taageera inta ka horeysa labadiiyo barhka duhurnimo ee maanta rishi sunak ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha toddobiyo kontonaad ee u k waxa uu kun sagaal boqol iyo siddeetankii ku dhashay magaalada southampton ee koonfurta england waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii soddonaad ee wax ku barta ama ka soo baxa jaamacadda oxford waxa uu baarlamanka loo doortay rishi sunak labada kun iyo shan iyo tobankii waxaanu matalaa magaalada richmond ee waqooyiga england ku taala rishi sunak waxa uu haystaa diinta hinduuga waxaana weeye ra-iisul wasaarihii labaad ee aan diin ahaan kiristaan ahayn ama ku dhalanin waa isaga iyo benjamin disraeli oo yuhuudi ku dhashay inkasta uu markii dambe kiristaamay rishi sunak waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aan caddaan ahayn ee uu waddankani yeesho midabkiisa ayaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu sababeeyey guuldarradii uu kala kulmay tartankii hore ee bishii sebtembar lasoo gebagabeeyey boqol iyo soddon sannadood ayaa u dhaxaysa doorashadii xildhibaankii ugu horreeyey aan caddaan ahayn ee- ama eeshiyaana ee dadabhay naruji oo baarlamanka ingiriiska loo doortay kun sagaal- kun sideed boqol iyo labiyo sagaashankii iyo rishi sunak oo maanta lagu wado inuu noqdo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee eeshiyaan ee waddankani yeesho in dalka britain muddo kooban laba ra-iisul wasaare xilka laga qaada ma sahlana xisbiga mucaaradka ayaa dabcan qaskan doonaya inay ka faa'iidaystaan iyaga oo soo jeediyey in doorasho guud ay dalka ka dhacdo ma u muuqataa in wakhtigii talada xisbiga konserfatifka uu gebagaba yahay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdi xaafid aada iyo aada bay si xun saameyn ugu yeelanaysaa mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga iminka talada hayo ee conservativeka ah kadib markii arrimihii qalalaasaha siyaasadeed ee xisbigani hareeyey ay keeneen in laba ra-iisul wasaare muddo lix toddobaada gudahood ay xilkii ku waayaan qaskan siyaasadeed ee bilaabay ma ku dami doonaa hoggaanka cusub ee la dooranayo isniinta wakhtiga ayaa sheegi doona laakiin dad badan ayaa aaminsan inaanay weli fari ka qodnayn cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london